halkaad naga dhegaysanaysaana dhegaystayaal waa v o a washington sida aad warkaba ku maqlayseen qaraxyo xoogan iyo weeraro ayaa ka dhacay magaalada muqdisho kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay weerareen hoteelka dayax oo ku yaala inta u dhexaysa isgoosiyada dabka iyo sayidka ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa ku dhimatay weeraradan iyo dadkii weerarka soo qaaday warbixintan muqdisho waxaa nooga soo diray waryaheena xasan kaafi qoyste
weerarka hore ayaa ku bilowday gaari dhayna ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo lagu dhuftay albaabka hore ee hoteelka waxaana jirtay rasaas toosa oo dhex martay ilaalada hoteelka iyo kooxdii weerarka soo qaaday sida uu tilmaamayo wasiirka amniga cabdirasaaq cumar maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay goobta uu qaraxu ka dhacay laba baabuur ayay ahaayeen baabuurka koowaad wuxuu ahaa baabuur dhayna ah oo dhuxul waday albaabka hoteelka ayuu soo galay lagu soo qarxiyey waxaa jiray asagana sidaa mid lamida baabuur nooha ah oo ay saarnaayeen ilaa afar qofood isku daya hoteelka inay gudaha soo galeen laakiin ay u suurtoobi weysa inay soo galaan intaas kadibna guri hoteelka gadaashiisa ah galay ciidamada amniga waxaa kaga dhintay saddex qofood nin boliis ah iyo laba ciidamada niisa ah ayagana waxay ahaayeen dad mujaahidiin ah oo ilaahay dartiis u dhintay ilahay waxaan ka rajaynaynaa inuu jannatu firdowsi uu geeyo waxaa kaloo ka dhaawacmay ciidamada amniga shan qofood oo ciidamada niisa ah iyo saddex qofood oo ciidanka boliiska ah sidaas si la mid ah shacabka waa la socotaan baabuurkii markuu soo galay qaraxa waday qaraxa albaabka oo hoteelka bannaankiisa laamiga makal mukarama maqaayad ku taallay iyo dhaawac dad shacaba ay joogeen dhaawac buu u geystay ilaa ay hadda inta aan hayno oo aan isbitaalladii ay noo soo gudbiyeen waa toban qofood oo dhimasho ah dhaawaca labada hosbitaal ee madiina iyo daarushifar la geeyey marka laysku darana waa konton iyo kow qofood oo dhaawaca wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay in afar ka mid a raggii weerarka soo qaaday lagu dilay dibadda hoteelka waxaana uu xusay inay ku hungoobeen inay gudaha u galaan hoteelka hoteelka ma aysan soo gelin laakiin bannaanka hoteelka gadaashiisa guryo ah ku dhuumaalaysanayay sida ay u dilaan oo ahaa afar qofood shabaabka la dilay waa afar qofood waxaan aad uga xumahay runtii wiilashaas yaryar oo shabaabka ah oo meesha lagu dilay inay ahaayeen wiilal aad u da'yar da'dooda lagu qiyaasay lixiyo toban ilaa labaatan jir wax ka yar waa wiilal soomaaliyeed la marin habaabiyey dadka ku dhaawacmay qaraxyada maanta ka dhacay afaafka hore hotel dayax ayaa waxaa ka mid a lix wariye oo ka kala socday warbaahinta gudaha iyo dibadda oo goobta u tegay si ay dhacdada u tabiyaan waxaana wariyayaasha dhaawacmay ka mid a maxamed cabdiwahaab oo ka tirsan wakaaladda wararka a f b faarax cabdulaahi warsame oo isna ka socday wakaaladda wararka associated barais cabdulqaadir gacal oo ka howlgala telefishinka hong kebal cabdiqadar cabdulaahi maxamed oo ka socday idaacadda kulmiye iyo weriye ka tirsan telefishinka alcarabiya qaraxan ayaa noqonaya qaraxii labaad ee ugu saameynta ballaarnaa ee bishan gudaheeda ka dhaca magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho dhinaca kalena wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa goobta uu qaraxu ka dhacay gaadhay warbixintan ayuuna nooga soo diray
halkan waa albaabka hore hoteelka dayax oo saakay weerar loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ay ku qaadeen ururka al-shabaab waxaana gudaha hoteelka u galay maleeshiyaad ka tirsan ururka oo gudaha ay isku risaaseeyeen ilaalada hoteelka iyo kooxdii gudaha u gashay waxyar kadibna qarax labaad ayaa ka dhacay albaabka hore hoteelka halkaasoo dhaawac ay ka soo gaareen dad goobta ku sugnaa ay u badnaayeen weriyaal goobta yimid qaraxa koobaad kadib saad arkayso albaabka hore hoteelka waa meesha burburka xoogan uu soo gaaray islamarkaana qarax uu ka dhacay kadibna ay kaad arkayso waa albaabka hore hoteelka dayax oo burburka xoogan uu soo gaaray kadib markii qaraxa koobaad uu ka dhacay waxaana ilaa iyo hadda la ogeyn khasaaraha ka dhashay qaraxan iyo qarax dambe iyo isrisaaseynta ka dhacaysa gudaha hoteelka xogeyaha laanta muqdisho ururka bisha cas maxamuud cabdi faarax caseyr oo aan kula kulmay albaabka hore hoteelka dayax ayaan wax ka weydiina bal khasaaraha ilaa hadda ay arkeen halkan yimid culays fara badanaa ka dhacay meesha annagoo kaalinteennii un baana qaadanaynay hayad gargaarka degdega inaan ku sinno dadka caawinno wixii aan caawin karno geyno isbitaallada ku shaqada leh daweynta waana qaadanay kaalinteennii ummad kaloo soomaaliyeedna waynala qaadanaysay ambalaasyo fara badan aana garab ordaayey annagana kuwaas gargaarayaashaan ka mid ahayn wixii kaalinteenna la gudbanana waa qaadanay dad badana dhaawaca waa qaadanay kuwa dhinta xataa waa qaadanay arrintuna maaragtay insha allahu tacaala ilaa hadda kolley statiskada weli kuma sheegi karo waa maaragtay la diyaarinoyaa markii aan helna ribootkeenna aan si waafiya u bixin doonna insha allahu tacaala annagoo marsiin doonna meelaha ku shaqada leh insha allah magacaygu waa maxamed xuseen oo meeshaanna goob ganacsi ku lahay goobtii ganacsina sidaa ujeedid noo burburtay waa meeshaan taagannahay waa meeshaan taagannahay sidaa ujeedid ee ugu muuqata waa in mid burburta dhulka idu ku jirto wiilkii oo meesha ani iga shaqaynayn ilaa ay hadda nolol iyo geeri laguma hayo inuu ku jiraa hadda lii sheegay haddaan bal eegi rabaa meeshayda meeshaan gadaal oo ku jiraa burburkaan noo muuqanayo oo ku jiraa marka wallaahi meeshaan musiibaa ka dhacday musiibaa ka dhacday wadaadka- wadaadkaa igu dhegan gabadhiisii xaaskiisii iyo iyo wiilkiisii yaraay ayaa meesha ku dhintay allah u naxariisto waxa kale taa sheegi karna ma jirto maanta anigu waa aqaan deriskayga ahay wiilkii hadda iga jira maslaxaa lahaa ha inuu nool yahay inuu- inuu- inuu dhaawac yahay in kaleeto lama sheegi karo kuwa wiilasha kaleeto deriskayga maqaayaddana waa ku dhinteen halkan waxay ahayd maqaaxi ku taalla albaabka hore hoteelka dayax waana meesha qaraxa koobaad uu ka dhacay hoteelka qaraxa koobaad ee lala beegsaday guud ahaan dadkii halkan ku jiray waa ay ku dumeen waxaana hadda laga soo saarayaa meydadkii shaqaalihii ku sugnaa maqaaxida gudaheeda Ee, goobta dadku hadda ay taagan yihiin oo gaariga hortiisa ah afar meyda taal oo ah dadkii shaqaalaha ka shaqaynaya maqaaxida waxaana hadda lagu soo saaray gaadiidka cagaf-cagafka ee goobta soo gaaray qaybta dambe hoteelka aan tegey waxaan arkay afar ka tirsan al-shabaab oo saraakiisha amnigu ay sheeganahay ragga dagaalamayey oo meydadkooda hadda halkaas ay yaalaan Eh, hoteelkan dayax wuxuu ku yaal degmada waa beri wuxuuna ku dhegan wadada mashquulka badan ee maka almukarama oo saaka weerarkan ay ku ekeeyeen koox ka tirsan al-shabaab cabdulqaadir okey v o a